bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal amiin fayla meelobaysi roogdhanka ka dhowaada barnaamijka kulunka warsanna oo amiin walba isanku barata idaacadda warsan ee magaalada tambay-dhabo dhegeystayaal amiinnimo arbaayo taariikhdiya keedinta tumiyo toddobada bilo sagaalaad dhammada kun iyo tomiyo sagaalka qodobada shir gadiisan barnaamijka kulunka warsan oo nabada dhegeystayaal anasinkaay waliba ku mid ahaa xogayaha magaalada dhuusbareeb ee maamulka galmudug xasan tahliil yaa weliba use ku warbiyaya ciidamada iskudhafka ee rooga magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug haddaba ciidamadaasay may kordhiyi doonaan deegaanada maamulka galmudug dhugunsiyaalla barnaamijka siinkaaya saas oo kale qodobada barnaamijka kulanku warsana oo nabadu haddii laar waliba ku mid aha ganacsatada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo waliba iyo nacbasho ku muujahayana beesida shilinka soomaaliga oo laku isticmaalo gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan haddaba may horteegeen ganacsiga ee magaalada beledweyne mayna ku beddelayeen madawiine waare barnaamijkaas inkahay dhugunsiyaala war murtiyeed yaa waliba laha ku saaraya shirkireed ingiliisyowka deegaanada maamulka galmuduga kaasi oo xalaya madiinaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo saakiire magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug haddaba war murtiyeedkaasi ayaa koo'anfa u ah bulshada reer galmuduga barnaamijka siinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsanna oo nabadu haddii laar waliba ku mid ahaa wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya saala axmed jaamac ayaa weliba uu siina hiraya shir maalamiil hadhaafi ku dareeray magaalada muqdisho kaasoo lagu hadalaya reed infiriyoka dastuurka dalka soomaaliya haddaba ameela dhamaystiri doona dastuurka ku-meelgaarka ee dalka soomaaliya mise sidaya ku dareeri doona dhugunsiyaalla barnaamijka siinkaaya qodobada aas ee qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimadan siinkaaya barnaamijka uu kule baxsaaray waa siiridaraysii doona dhugunsiyaalla anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboya dhanka farsamada madafkudirta waliba imaamadu doone saaxiibkayga cabdinaasir axmed amayow mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo noordareertaan weliba hawada sinkalaha miin faylan barnaamijka kulanku warsan wa cabdirashiid arashka booya asaari waan siini darasii doon dhugunsiyaal ku bilaaway qodobkan koraya ganacsatada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan yaa waliba iyo cabashiga ku muujahayna lacagta shilinka soomaaliga kaasi oo lanku isticmaalaan guud ahaanba deegaanada maamulka gobolka hiiraan haddaba may aqabad ee horteeganta ganacsatada ku noola mayna sababay in la diiday shilinka soomaaliga walibaan qata teleefonka wal ku weydiiya yuusuf cali cabdi oo siina ku midaya ganacsatada ku noola magaalada beledweyne ugu horeyn waxaan rabaa inaan halkaa ugu mahad celiyo idaacadda warsan ee magaalada baydhabo oo runtii idaacadda keliya ee shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan shacabweynaha gobolka hiiraan u adeegto oo ugu adeegto danahooda khaaska ee shacabka soomaaliyeed markasta ka wada qabto aadan u dhawax waayahay bal waxaad ka mid tahay ganacsatada ka nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bal xaalad ganacsi magaaladaasi xaguu maraya
ganacsiga magaalada beledweyne runtii waxuu marayaa heerkii ugu hooseeyey ee down hor heerka ugu hooseeyey uu marayaa runtii wax dhaqdhaqaaqa oo fiican oo ganacsi oo ififaalo ganacsi oo gobolka hiiraan ka jira malahan taasina waxaa ugu wacan runtii lacagaha shilinka soomaaliga oo aan gobolkan marnaba ka soconin dadkiina ay ku kala ganacsanayaan lacagaha e v c-ga e v c-gana runtii waxaad ogtihiin in ay tahay lacagtaasi lacag shisheeye oo wadankii olaan sixir barar iyo qiimo dhac sixir barar fara badan ayay leedahay marka runtii jahawaraag fara badan oo ganacsi ayaa ka jira gobolkan hiiraan wax ganacsi la yidhaahdo oo gobolkan hiiraan runtii hadda ama nolol ama ganacsi oo ka jira malahan dadka ganacsiga iiraan oo ka baxsan yahay ayaan dhihi karaa waayahay dhowaan waxaana soo gaaray in shilinka soomaaliga lacagtaasi magaalada beledweyne ay soconayso islamarkaasna bulshada halkaasi ay isticmaalayaan marka ma ma jira miya wararkaasi
runtii lacagtaas shilin soomaaliga saddex isbuuc ka hor waa laga wada hadlay waxaa laisku dayey maamulka gobolka iyo dhammaan shacabka ku nool gobolka hiiraan in lacagtaasi ay socoto oo ay ka shaqayso si caadiga oo loo isticmaalo ayaa lagu heshiiyey runtii waxaad garan kartaa bulshadu markii loo qaybiyo saddex qaybood markii bulshada loo qaybiyo runtii hal qayb ayaa lacagta sila soomaaliga u baahan oo runtii markasta ha socoto raallika laba qaybna raallika maaha marka dadweynihii maadaama hadda ka hor lacagihii shilin soomaaliga ay ku dhacmeen ay aamini karin oo jawaanadii waa cadaysan tahay runtii lacagta waa dhigidda waa laga rabaa laakiin lacagta ma ahan lacag runtii boqolkiiba boqol lagu kalsoon yahay ma ahan waxna markii lagu kalsoon yahay ummaddu wada qaadan kartaa dadkii masaakiinta ah hore loo dhacay oo lacagaha airfolka ah oo farisiga ah oo warqadaha caadiga laga sameeyey ayay diwaaninka ugu cambaysa marka maanta ahamiyad ay ku aamini karaan in lacagtii adigoo soddon milyan toddobaatan milyan ay diwaanka kugu cabaysan tahay ahamiyadda maanta shilin soomaali cadra aad ku qaadataba maku siinayso marka lacagtaasi waa la keenay magaalada dad ganacsato hor runtii aad iyo aad u qiimo badan oo wanaagsan oo khayr jaal ayaa keenay dadkii ayaga ahaa ee maamulka gobolka ay kala hadleen in shaqaadkii lacagtaas ku socon lahayd nidaam fara badan qorshooyin fara badan oo loo dejiyey intii qorshada loo dejiyey runtii waxawaaye shacabkii oo gobolka ku noolaa ha ahaate qofka misri miiska joogo oo misriig ah oo qudaarta gada ha ahaate midka hilibka gada midka dukaanlaha ah runtii lacagtaasi ma aaminsana marka shacabkina ma haystaan kalsooni ay lacagtaasi ku aamini karaan ama maanta haddii lacagtaasi ay kugu istaagto oo toban milyan ama labaatan milyan oo adiga kugu istaagto maanta meel aad kusoo hagaajin karto ama xafiis aad kusoo hagaajin karto oo dowladeed ma jiro marka taas ayaa ugu wacan caqabadaha lacagta shira soomaaliga ee dadweyne ka socon laha haddii lacagta ay yeeshana maxaad u samayn wayse guddi qaadi lahaa oo gobolada kale geen lahaa si loo socodsiiyo lacagtaasi
walaal arrintan arrin ka weyn shacabka ka weyn waaye waxay u baahan tahay arrintaani mas-uuliyadda mas-uuliyad annaga naga weyn waaye annaga shacabaa nahay fulan ma lihin annaga runtii wax walba qalbiga waa ka jecelnahay inay noo socdaan lacagta inay noo shaqeyso aad baan u jecelnahay dadkaana dad maanta aad ka dhaadhicin kartaba dhibaatada ku dhacday ayaa ka weyn ma laga dhaadhicin karo si walba guddi u saar in lagula fadhiisto ama barnaamijka aadooda lagula qaato ayaa ka weyn barnaamijkan barnaamij laisla qaadan karo ama maahan annagana waa naga wenyahay mas-uuliyadda mas-uuliyaddan waa mas-uuliyadda uhan ilaa iyo madax meel ka horeysa la salaaxmadayaa la yidhaha waxay u baahan tahay mas-uuliyaddaani ilaa iyo wasaaradihii shaqada lahaa ee runtii wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda maaliyadda ayay ubaahan tahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan golaha shacabka ayay ubaahan tahay taasna waa runtii wax oo u baahan waaye wax oo mas-uuliyadda guud oo u baahan waaye in maanta annaga oo shacab ahaan ama ganacsad ahaan wax aan qaada karno ama aan runtii aan ka samayn karno ama shaqaan aan muujin karno malahan waa naga weyn tahay hawsha hawl laga muuya waayahay marka hadda ganacsatadii ayaa tihiin magaalada beledweyne ayaa joogtiin bulshadaasi halkaasii joogta sidee ay ku ganacsanayaan marba haddii shilinka soomaaliga halkaasii ka socnin aadaa umahadsan tahay runtii waxaa lagu ganacsadaayo waxaa waaye e v d waxa la yidhaahdo lacagahan laiskugu diraayo telefoonada gacanta lagu jirto e v d-ga ah ayaan maaragtay hadda wax kuleyshinaan dadka ay inta badan noloshooda ku maareeyaan laakiin waxa dhibaatada jirta waxay tahay lacagta e v d-ga qof waayeena oo wada ah ayaa joogo lacagtaas ma isticmaali kara qaab isticmaal malahan ilmihii yaryarka ah qaab isticmaalaan malahan runtii anaga hadden ganacsi ahay maanta boqol kun oo dollar ama laba boqol oo kun oo laba boqol oo kun oo dollar aan ku ganacsanayo intii e v c aan ku ganacsanayo wax faa'iida aan sugayo malahan marka waxa danta keliya ugu jirta waa shirkadaha isgaarsiinta ah lacagahaas runtii macaash fara badan ka sameey markay qofka lacag ka qaldanto labada bilcooda sentiyaalka ka jirta waxyaabahaas umaa maaragtay maanta aan dhihi karnaa wax faa'iidaya shirkadaha gobolkan degan ayaa ka faa'idi kara laakiin shacabkan wax faa'iida oo ugu jirto malahan tanna uguma jirto waxaa la yidhi neef gowracan geeda kama wartaa la yidhi annaga waan gowracnahay meelan aadna kalo iyo wax kaloon hadda maanta aan samaynay gabar kaloon samaynana malahan saa annaga cawashadaana iyo iyo iyo mataqaana aan ugu gudbanaynin idaacadaha iyo warbaahininta iyo mudaharaadiyas aan u samaynayno annaga si ay dowladii soomaaliyeed ee sharafta laheyd ee ay indhahayna maaragtay dhibaatadana haysa ay aragto marka haddana waxaa noo muuqato aan ku rajo dhigno in meeshaan ay muuqanin wax shaqaan dowladeed oo maanta runtii lacagahaas wax looga qaban kara inay maanta jirin marka niw runtii aad iyo aad oo mahadsan tahay xaalada gobolka ka jirta waa intaas oo waayahay ugu dambeyn waa mahadsan tahay madaxweynaha maamulka hirshabelle dhowr jeer ayuu imaaday magaalada beledweyne marka idinkana ganacsatadii ayaa tihiin haddii dhibaatadaasi ay jirto madaxweynaha makala hadashay in arrintaasi wax laga qabto
runtii anaga anaga runtii madaxweynaha madaxweynaha hirshabelle kalama hadlan arrimaha noocaasi ah laakin waa la waxay ilhaysa ilaala ka dhanaa layidhi mas-uuliyadda isaga ayaa sheegto waayo maadaama mas-uuliyaddii gobolka isaga uu sheeganayo oo labadan gobol jowhar ilaa hiiraan oo isaga mas-uuliyaddii sheeganayo anaga inaan asagoo madaxweynaha u tilmaano waxyaabaha shacabka ku dhacaya dhibaatada shacabka haysata inaan u tilmaano runtii aad bay nasiib daro u tahay maca daalika maalin kasta midiyaha iyo idaacadaha adduunka nooc kastaba ha ahaadana ayaa wax walba cabashada shacabka ay ka muuqataa runtii wax walba oo dhacayana in loo bandhigo ma u baahnan leeyahayo fadhigiisa ay ugu imaanayaan kolley inaan welina u helanin inay sidii arrimahaas waxa uu qaban lahay inaan u helanin ayay ila tahay laakiin cid oo maanta uma malaynayo amar ayaga ama maanta soo saaraan ama go-aan ayaga ka soo baxaan in lagu ganacsanaanayo uma malaynayo laakiin
hulon huraana qoralunku mooday tegihangraab xarun caafimaado hagaagsan lankii tobanay hadda helana deera xarunta caafimaadka ee horseed international hosbital howraar daawo laa'i hool suubanaan hufnaan i adeeg shaqaalan hagagsadaana heegan dhakhaatiir hoolkada xikmad iyo aqoon higa caafimaadka fooqanka heeldheer xaruntiyo ku howlgalayan horseed international hosbital xaruntii helowshe linghilow shanaayey hadda la helay lakahabriiri horseed international hosbital daawo heer sare ah mishiima haldoor eh xarunti linka hagaagow heegan maykinka aha horseed international hosbital dhakhaatiirta sharci dhaktarada udureehan raabta
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsana iyo ku guda jirnaa weliba wada sinkilaha miin filan barnaamijka kulanku warsan oo cabdilsharashka booyaa saari waan siin diraysaa dhegeystayaal xogayaha magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug xasan tahliil iyo weliba usa kuwarbey ciidamada isku dhafka ee roogan magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug welibana saasoo kale usa kuwarbey ah arrimo iyo kumid ayaga musharaxiinta inta badan hadiiray magaalada dhuusmareeb haddaba hogayaha marnaqato teleefonka idaacadda warsan war kuweydiiyey iyo weliba usa kuwarbey arrimogas iyo arrimo kale aan hadda siin qaryahay
xaalada guud ee magaalada dhuusamareeb hadaan walaalo warkaas siiyo xaalada degmada dhuusamareeb aad iyo aad ayay u fiican tahay waxaa ku sugan madaxweynaha madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xildhibaano wasiiro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa shalay wuxuu soo gaaray magaalada caasimada ee dhuusamareeb garoonkeeda westmoor international airport abaana kow iyo toban saac iyo labaatan daqiiqo ayadoo si weyn loogu soo dhaweeyey sida kalena waxaa safarka ku welinayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed caalan geelaxaad waxaana garoonka kusoo dhaweeyey wasiirka arrimaha gudaha iyo bulshisiinta dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdi maxamed jibriye sidoo kale waxaa kusoo dhaweeyey wasiirka amniga gudaha dowladda federaalka abuukar ducaale islow sidoo kale waxaa kusoo dhaweeyey madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug madaxa maxamed shaakir cali xasan sidoo kale waxaa kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta kusoo dhaweeya kamid ahaa labada gole ee dowlad goboleedka galmudug hadday tahay dowlad iyo gulasharaintaba sidoo kale waxaa soo dhaweeyey ciidamo ka tirsan midowda africa qaybta jabuuti iyo qaybta etoobiya sidoo kale waxaa kusoo dhaweeyey cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa dowladda galmudug daraawiishta intaba ciidamada bambeyda ayaguna kaa marnayn dadweyne aad u fara badan ayaa soo dhaweeyey kadibna madaxweyneyaasha waxaa loo soo gurgiyey markay ciidanka salaanta ka qaateen kadaadiyo dadka salaameen magaalada caasimada kadibna waxay degeen hoygii ahaa madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug ayay ku xaroodeen xalaq waxay soo xireen shirkii heshiisiinta beelaha galmudug oo ka socday xarun xaruntii dowladda soomaaliya oo runtii ah xarun aada loo diyaarsho loogu talagalay in lagu dhisa maamulka dowlad goboleedka galmudug xaruntaas shirkii bulshisiinta baryahan ka socda ayay soo xidheen sidoo kale waxaa sheegay sharaf lagu guddoonsiiyey meeshaas madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug oo madaxweynuhu ku tilmaamay inuu ku guulaystay amniga gobolada dhexe marka taasana waa bergiisa ka dambeeyey madaxweynuhu wuxuu la kulmayey bulshooyinka bulshada kala duwan ee caasimada ku nool sida odayaasha dhaqanka culamaa udiinka ururada dhallinyarada hooyooyinka xilligan wuxuu kula jiraa shir aan hadda taagan nahay culamaa udiinka ahlu sunna waljamaa ayuu la shirayaa taasana wuxuu la shiray odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ayuu la shiray iyo salaadiinta runtii hadda kabacdina waxaan u malaynaynaa wakti badan inuusan madaxweynaha u hadhin sida uu noo sheegay waxau noo sheegay inuu u duuli doono magaalada caasimada ee muqdisho kadibna uu safar sii yahay uu rabaa inuu dalka dabadiisa uga sii baxo haddii la haydno ururka dhallinyarada ayaa la shiri doona insha allahu tacaala culimadiinka kabacdi galabtana waxaan rajaynaynaa madaxweynuhu sida uu noo sheegay haddaan wax kala imaanin inuu duul inuu u duuli doono magaalada caasimada muqdisho uu ku yeeri doono caawi kadibna uu insha allahu tacaala dalka dabadiisa kasii hayn doono soo noo sheegay magaaladuna aad ayay ugu faraxsan tahay wana soo dhaweeda madaxweynaha waayahay mudane ee magaalada dhuusmareeb waxaa waaye xarunta maamulka galmudug waxaan la soconaa in eh, beelaha wadadegaa deegaanada galmudug ay horay u imaadeen meeshaasi oo ka socda eh, shirka dib u heshiisinta deegaanada maamulka galmudug marka xalay waxyaabaha lasula soo qaaday iyo sida loo soo xiray haddaad noo sharaxdid
haddaan midaas wax yar kaaga laabto saad u ogtahaba ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qayre mahad badan wax ka gaarto wuxuu iskugu keenay iyo wasaaradiisa arrimaha gudaha iyo iyo dib u heshiisiinta waxay iskugu keeneen magaalada dhuusamareeb kun iyo tobankii sano ee u dhashay galmudug oo ay ka dhexayday galmudug markay iskugu keeneenna waxaa loo furay shir dib u heshiisiin ah ra-iisul wasaaruhu u furay hadda kahor dib u heshiisiintaha ayaa socday sida aada la socotaba wuxuu soo xirmay laba beri ka hor ayuu soo xirmay xafladiisii gabagabadaheeda xiritaankeedna madaxweynaha soomaaliya ayaa ka soo gaaray ayuuna soo xiray runtii waxaana ka muuqanaysa meesha in dadku ay kulligood ku wada faraxsan yihiin oo ay doonaynayaan ritaynayaan galmudug cusub hanata dalkeeda iyo dadkeeda aad iyo aadna maaragtay ula soo simantaa dowlada dowlad goboleedyada kale aad baa loo maxabeeya madaxweynaha dabashooyin yaryar oo iska jiray oo qoloyin ay xoogaa si gooniya u sheegsanayano weliba laga filayn way iska jireen laakiin ayagana madaxweynuhu kolley uu kala faraystay uu xalliyey waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala reer galmudug geel waxaa la yidhi ameenku isku hurya ayaa loo duceeyaa reer galmudug waxay u egyihiin hadeer kuwo diyaar u wada ah inay wada dhistaan maamul goboleed dal adag lagu wada kalsoon yahay reer galmudug oo dhan hanta qolo walbaana ay iska dhex aragta insha allah aadan aan ku hayn dowladda soomaaliya xiriirkeedu hadaajiya wararkii xalay meesha ka baxaya saas u ekaa say u badan yihiin mas-uuliyiintu ku xumbeeyeen marka insha allahu tacaala waxaa waxay u muuqataa galmudug mid madaxda soomaaliya ay ka midha dhali doonaan insha allah waayahay mudane eh, magaalada dhuusmareeb waxaa jooga ciidamo isku dhaf ah kuwa ahlu sunna iyo kuwa ciidamada xoogga dalka oo dhowaan halkaasi la geeyey marka eh, inti u maraya amniga guud ee magaalada dhuusmareeb
wallaahi amniga guud ee magaalada dhuusamareeb awalna horta magaalada dhuusamareeb magaalooyinka ugu amniga badan soomaaliya ayay ka mid aheyd haddana ciidamo isku dhaf ah oo dhowr nooca ayaa la iskugu keenay laba tugyad laba tugyadaa lagu dhasay tugyadii kala dhisnaa ee kala maqnaa ayaa la isku keenay laba tugyadii dowlad goboleedka galmudug ka howlgeli jirtay gaar ahaan caasimada waxaa lagu dhafay kuwii kale booliska waa la isku dhafay milatariga waa la isku dhafay qolo walbaba isku xuquuq ayay noqdeen isku darajana way noqdeen runtii kalsooni aad u badan ayaa laga helay magaalada dhuusamareebna awalna amnigay ahayd markii hore walow amnigeeda ugu badan yahay dadku waaba is yaqaanaanba hataa kuwa yimid waa la yaqaanaa sababtay tahay waxyaalaha amniga dhuusamareeb lagu xadaysiyo waxaa ugu badan indhashareerkoo kale lagama qaata magaalada naqaan qof wejigay qof wejigeedu badan yahay maana qof wejigeedu badan yahay haddii la arko ilmaha yareerka ayaa soo sheegaya marka xoogaa soo samaray howlna amnigeeda waa la xaqiijiyey haddana waxaad moodaa inuu sii taaba qaadayba marka amni la isku hadlay kara ayaa dhul samareed ka jira ciidamo amni sooma kuma dhex sugna madaxweynuhuna xal ayadu ku dhexay waayahay shalay eh, wafdiga madaxweyne farmaajo waxaa qayb ka ahaa eh, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geeli haaf Eh, dhowaan halkaasi ma uusan imaanin marka eh, bulshada siyaabo kala duwan ayaa uga hadleen eh, eh, imaanshihiisa magaalada dhuusmareeb marka eh, axmed ducaale geeli haaf eh, ka waran dareenka ku aadan bulshada reer dhuusmareeb imaanshihiisa wallaahi nin yahow haddaan midaas kaaga warramo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale gelhaaf wuxuu ahaa nin odag soomaaliyeed ah madaxweyne een, maamul goboleed soomaaliyeed ah runtii aadna loo jeclaa oo hadda nin lagu kalsoon yahay ah Een, waxyaalihii uu sameeyo galmudug ka qabtana wax la xasuusta waaye Een, reer galmudugna waxaan u malaynayaa inay amaankiisa aysan gudi karin inay un meel un kasoo dhaweeyaan maahane madaxweyne axmed ducaale gelle xaaf waxaa lagu xusiistaa waxyaalihii uu macnaha sameeyey Een, isku darkii labadii maamul central state iyo dowlad goboleedkii galmudug oo joogay bee- ee meesha la yidhahda cadaado asaga iyo shawaxshaakar ay ka sameeyeen sidoo kale een, nabadeyntii gaalkacyadoo kale runtii axmed ducaale gelle xaaf imaashadiisa waa aad baa loogu faraxsanaa hadana qudbooyinkii uu jeediyey kuwa dhaxargal ayay ahaayeen in aad iyo aad waxa weeye meeshaana markii uu ka tegayey un waxaa ka dhacday siyaasad xataa layskuma qaban laakiin maamul goboleedka galmudug waktigiisii waa dhammaaday iyo ma dhammaanay ahayd baashu Een, kolley miradankeediina asaguna dowladda uu isu dhiibay markii dambe oo uu ku wareejiyey ogolaaday maamul goboleed in la dhiso iyo heshiisiinna la sameeyo sheekh maxamed shaakir oo garabka kale hogaaminayana sidoo kale u ogolaaday runtii wax dagaalowna kamaysa dhexeen wax laysagoo kama dhacin axmed ducaale gelaxaad waxaan soo dhaweynay kow iyo toban safar hadda ka hor safarkii lab iyo tobnaadna shalan soo dhaweynay isku si ayaana loo soo dhawey sawiradiisa baabuurta ku dheganaa in aad loo jeclaya ayuu ahaa marka haddana waa madaxweynahanagii ilaa madaxweyne rasmiga laga soo doorto wuuna noo joogaa ma garan waayahay shalay markuu eh, magaalada dhuusmareeb soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya eh, mudane farmaajo eh, odayaasha cadaado waxay shirka ku qabteen gudaha magaalada cadaado ayagoona fariimo iyo eh, sidoo kaleba ay diidan yihiin eh, nidaamka hadda ka socda magaalada dhuusmareeb marka ayaga xaaladooda xaggey maraysaa odayaasha cadaado wallaahi niyahow odayaasha cadaado waa jirtaa horta tamasho waxaa jirta waxyaalo laga gudbana way jiraan waxyaalo een, dadkuna waxa waxaa la yidhi een, meeshii lagu dagaala dadogaayo waxaa jira een, aan meesha lagu heshiiyey weyn ree cadaado waxgaradkooda halkaanay joogaan kolley tabashadaasna marka hore way wada qabeen laakiin hadda waxaad moodaa in aysan lahayn barnaamijku meeshii xilligii ay baaqa ka soo jeedi lahaayeen meeshii laga qaban lahaa inuu ka gudbay marka haddana aad uma darnaa magaalada way joogaan magaalada rusmareeb la yidhaahdo reer cadaado een, loogama tiro badna waxgaradkoodiiyaa jooga culimmadoodiiyaa joogta shirkay ka qayb yihiin waxgaradkoodii qayb xamar ka timid iyo qayb ka timid cadaado intaba way joogaan runtii habeenkaan soo dhaweynayna labiyo toban gaari ay ahaayeen oo waftigoo ku socday Een, waxa weeye waxaadna moodaa xoogaa weli abashooyin iyo tabashooyin inay ka muuqanayaan Een, runtii waxayna hadda ku doodayaan oo shirka talaadadu shala qabteen waxaa ka- oo aan ka dhegaysanayay anigu meesha ay ku qabteen awelaana joogan dhulsooreeban joogaa soo dhaweyn baa shalay iskaga jiray laakiin markii aan dhegaysta waxaan ka maqlaayay inay lahaayeen madaxweynaha waxaan ka rabnaa hadal madaxweyne waa difaacto laakiin inuu noo soo celiyo een, xaruntii baarlamaanka xaruntii baarlamaanka inuu noo soo celiyo marka waxaad la moodaa inaan barnaamijkaasi inuu yahay un barnaamij hadda iska dhaha maahane inay si kale u beegsadaana fiicnaan lahayd baarlamaanka iyo xukuumaddu kalama duri karaan hadday maamul goboleed yihiin waa guddi shuuro iyo guddi fulineed waaye marka waxaan waxa weeye hadda wax saasoona kama jiraan walaal Een, ree cadaadood qaybo badan oo magaaladan jooga ayaa ruuxadoodu een, xoogaa waan ka dareemi jirnay laakiin hadda waxaad moodaa tabashadaas inay sii goobeen madaxweynuhuna kolley cadaado uma uu socdo maanta xamar uu duulaya waayahay een, shirka eh, dib u heshiisinta deegaanada maamulka galmudug ay iskugu imaadeen beelaha wadadega deegaanadaasi eh, xalay waa lasoo gebagabeeyey marka wararka qaar waxay sheegayaan in uu jiro wejigii labaad ee shirkaasi marka arrintaasi eh, maxaad kala socotaa anaha hadda ka bacdi wejiga labaad ayaaba la iclaaminayaa insha allah waxaan iseynaynaa hadda ka bacdi sida waayahanba socotayba in loo gudbi doono xuristii baarlamaanka haddii ilaaha idmo codistaas baarlamaanka kabacdina wejigii labaad oo doorashada in loo gudbi doonaan iseenayna haddii ilahay waayahay eh, sidaad sheegtay eh, waxaa jirta doorashooyin oo eh, kusoo fooda deegaanada maamulka eh, galmudugga Eh, siyaasadda galmudugna waan la soconaa eh, maalmihii lasoo dhaafay way akrineed marka eh, ma jiraan musharaxiin hadda soo gaaray magaalada dhuusmareeb oo ololo doorasho ka bilaabay meeshaasi
wallaahi aad iyo aad taas haddaan ka waramo magaalada dhuusamareeb horta laamigeeda waxaa haddeer boor sawir ku dhegan yahay ku dhegan haddaad aragto aqligaagu ma keeni karo ilaa iyo waxay gaarayaan toddoba ilaa toddoba musharax oo boorarkooda la dhejiyay way jiraan hadda ka horna wax musharaxaana aan usoo dhaweyn oo noo yimid hal nin ayaa ka jira nin la yidhaahdo cabdiraxmaan odawa ayaa ka jira aan soo dhaweyna hadda ka hor sida anagu aan sheegnay maamul ahaan aan shaacinayna cid kasta oo ay u suurtagelayso inay doorashada ka qayb gasho musharaxna ah annagu inaan soo dhaweyna ayaan rabnaa laakiin waxaan rajaynaynaa inay dhowaanna soo gaari doonaan hadda ka horna cabdiraxmaan odawa ayaana soo gaaray isagana aada iyo aad ayaan usoo dhaweynay boorarkuna waa wada dhegan yihiin xisbi kasta ninka sharaxan ayaa meesha ku dhegan marka insha allahu tacaala say ku biirsataan ayaan arki doonaa walaale dhammaadkoodaan fiiri doonaa haddii ilaahay waayahay marka ugu dambeyntii eh, ma jirta maadaama ololaha doorashada maamulka galmudug uu halkaasi ka socdo eh, ma jiraan caqabadooyin la xidhiira dhanka musharaxiinta hadda tartimi rabo oo dhanka amniga ha noqoto dhinaca maamulka degmada ha noqoto maya maya maya waxa weeye musharax kastaahu gurigaa u kiraysan markuu yimaadna si amniga ayuu meel ku degaya horta amnigu isagu waaba seefba waa la xaqiijiyey maamulka caasimaduna waxa amar lagu siiyo diyaar u yahay oo uu maaragtay isagu isku dhigayba oo inuu maaragtay soo dhaweeyo qof kasta oo musharax ah qof kasta oy niyadda ka gashay inay doorasho meeshaan ka gasho amnigeedu annagaa ballan qaadnay amnigeedu waa seef marka insha allahu tacaala waan soo dhaweyn doonaa hadda ka horna waan soo dhaweynay qolo walbana gurigii ay kaambaynkeeda u kireeyeen ayay degi doontaa insha allah waayahay dhugunsiyaale kaasay weliba ahay hogayaha degmada dhuusmareeb ee maamulka galmudug xasan taxliil oo si toosay qata taleefonka idaacadda warsa usiin ku waramaay aada u mahadsantahay mudane ayo walalahay
alla dheegaba onogow ka umayda ka sheego fur ilaa caanada la siiya ka abuurtay farxad inaad aawfay la egto adiba idan shaantay arag farxadis adiina aha aaminya inaad eegto marba maku hilmaagna sax aana faylayni ata adduunka lagu aqoonsaday itaalkii bidhaanta onogilisyo ku een fayla dhiirshay axsan caanuu maamilas
asliyay may jar ma asiibi onogun hanaanada owlaadiyoyna sababkii onogeegeeka kasawaysantaa in ertoy sidaasay hafaayidaan anhiriya haani hore ka aalahay hafaayadaadan hirtiyaa news leading hayne alla maya adi shanta ee rabto arantana hilmaanti hootan unhir umad hafaayadiistii anfacasay ibadka astareexafadi hafaayadda news liibiyo
waayahay dhugunsiyaale qayb hore barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirna weliba hoodasinka dhahmiin faylan idaacadda warsan siyatiisa ee dhageysana magaarteysa muwjadaha gaagaaban caalada live streamka guud caalamkuna dhuwan sukartanga weliba hoodasinka dhahmiin faylanga war murtiyadii waliba dhah ku saaraya shirkareed ingiliisowka deegaanada maamulka galmudug oo maalmooge lahdhaafi buu salaamiidhaseynku dareere beelo wada degow deegaanada maamulka galmudug shirkaya waliba hiraya madiinaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo shalay gelinkii dambe uu sadeerayay magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudugga haddaba war murtiyeedka selah ku saari ee shirkaasay eya koolondhanya iyadoona la dareernayni cabasho ku qabana reer cadaado waxaan halkan idiin akhrinayaa ee, wartimurtiyeedkii ka soo baxay ee, howlihii aynu bilownay min lix iyo tobankii sebtembar ilaa iyo iyo ka horba Ee, wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-hoshiinta guddiga qabanqaabada shirweynaha dib-hoshiinta galmudug iyo ergooyinka shirka kasoo qaybgalay ee ay hogaaminayaan duubabka dhaqanka ee beelaha galmudug waxay si weyn ugu faraxsan yihiin sida habboon ugu qabsoomay kulamadii horudhac ahaa ee xalinta khilaafaadka ee dhacay toddoba iyo tobankii agosto ilaa afartii sebtembar iyo qaban qaabada shirweynaha rasmiga ahaa ee dib u heshiinta galmudug intii u dhaxaysay shantii ilaa lix iyo tobankii sebtembar shirweynaha dib u heshiinta galmudug waxaa ka soo qayb galay ergo matalaysa dadka reer galmudug oo ka kala yimid dhammaan deegaanada galmudug ay ka kooban tahay iyo marti sharaf ee tiradooda ka socotay ee bulshada qaybaheeda kala duwan tiradoodana ay gaaraysay ilaa toddoba boqol iyo labaatan ugu horeyn ugu horeyn shirku wuxuu si gaar ah uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo dowrka weyn uu ka qaatay guud ahaan geedi socodka dib heshiisiinta iyo dowr gaarsiinta shacabka soomaaliyeed ee ku nool qaybaha kalakala duwan ee dalka taasoo uu horseeday wadada hadallo bulsho wada hadallo bulsho oo miro dhal ah waxaa sidoo kale shirweynuhu bogaadinayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha go-aanka masiiriga ah oo ay ku gaareen in la badbaadiyo dowlad goboleedka galmudug oo uu muddo dheer aaseeyey khilaafaad tiro badan shirku wuxuu sidoo kale ugu mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre safaradii uu ku soo maray deegaanada galmudug iyo iyo dadaaladii dib u heshiisineed ee uu ku sameeyey deegaanada oo kasoo oo kusoo gabagooyey gabagabeeyey natiijooyin wax ku ool ah shirku wuxuu sidaa si lamid ah bogaadinayaa dowlad federaaliga soomaaliya iyo madaxda dowladda goboleedka galmudug heshiiskii siyaasadeed ee ay galeen oo saldhiga u ahaa ahaa qarameynta iyo isku dhabka ciidamada galmudug sugidda amniga caasimada galmudug qabashada shirweynaha dib heshiinta iyo dib u dhiska dowlad goboleedka galmudug shirku wuxuu sidoo kale bogaadinayaa hay-adaha dowladda federaaliga soomaaliya iyo guddiga qabanqaadada shirweynaha dib heshiinta galmudug kaalinta mugga leh ee ay ka qaateen isu keenidda ergooyinka beelaha ku matalaya shirweynaha sugidda amniga daadihinta shirka iyo xaqiijinta qaabkii xal waara looga gaari lahaa khilaafaadka bulsho iyo kuwa siyaasadeed ee ka dhex jira reer galmudug ugu dambeyn shirku wuxuu ugu mahad celinayaa bulshada deegaanada caasimada duusamareed soo dhoweynta iyo martigelinta shirweynaha iyo sidii ay uga qayb qaateen qabanqaabada shirweynaha ujeedooyinka ugu waaweyn ee shirweynaha kow in laysu keeno dhammaan beelaha wadadega galmudug si loo sameeyo xog ururin iyo falanqeyn la xiriirta khilaafaadka ka jira dhexdooda labo in laysla fahmo lana la xaliyo khilaafaadka bulsho iyo siyaasadeed ee galmudug aafeeyey in saddex in shirweynuhu abuuro jawi xasiloon oo lagu dhisi karo ee galmudug cusub si loo gaaro ujeedooyinkaa waxaa si habsami ah ka socday shirweynaha dibaa heshiinta galmudug oo loo agaasimay saddex qaybood oo ku aastaysan yoolka shirweynaha iyo qaybo dhextaal ah oo isugu jira suugaan muxaadaraad diini ah doodo furan falanqeyn su-aalo iyo jawaabo iyo soo jeedino iyo muxaadaraad dhammaan iyo dhammaan kuwaasoo dhammaan kaabis u ahaa mirodhalka shirka saddexda qaybood waxay kala ahaayeen ba waxaa shirweynaha laga soo jeediyey mawadiic asaasi ah oo ah oo ah gaarista dib u heshiisiin dhab ah iyo galmudug loowada la wada leeyahay qaybtan waxaa la faduray mawduucyo hoos mawduucyada hoos ku qoran waxaana soo jeediyey khubaro ka socday wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga iyo xubno ka tirsan gudda guddiga guddiga dib heshiinta mawaadiicdaas waxay kala ahaayeen sida soo socda kow xaaladda nabadeed iyo khilaafaadka ee galmudug maanta ku sugan tahay ay galmudug maanta ku sugan tahay ahamiya dib heshiisiinta bulshadeed bulshadeed u leedahay reer galmudug saddex dowrka hogaamiyeyaasha dhaqanka culamaa udiinka haweenka iyo dhalinyarada reer mudug ay ku leeyihiin dib heshiisiinta xalinta khilaafaadka iyo maamul u dhisida galmudug weli waa socdaan mawaadiicdii afar soo bandhigista khayraadka iyo fursadaha horumareed ay galmudug leedahay waxyaabihii shan waxyaabihii laga bartay dibaheshiinadii lagu qabtay deegaanada kala duwan ee dalka guulihii iyo caqabadihii lagala lagala kulmay ee shirarkaas miro dhalka dadaalada hadda socda ee lagu sugayo amniga deegaanada galmudug casharadii laga bartay khilaafaadkii hareeriyaga maamulkii galmudug ee la dhisay laba kun iyo shan iyo tobankii la dhisay sida uu sida ugu habboon ee hadda galmudug cusub loo yegleeli lahaa si aysan mar kale u guul daraysan qaybta ta waxay tahay labaad waxay ahayd kulamo gaargaar ah oo lala yeeshay sidii guddoomiyuhu u sheegay dhammaan beelaha reer galmudug oo la dhegaystanayo waxyaalaha ay tabayaan iyo talooyinka ku aadan sidii looga heshiin lahaa khilaafaadka ka jira galmudug iyo dib u dhiska galmuduga cusub qaybta saddexaad waxay ahayd ku saabsanayd falanqayn ku aadan xaluhelidda khilaafaadka iyo mashaakilka ugu waaweyn ee galmudug haysata iyo xog uruurin ay ergooyinka shirku ku lafagureen islamarkaana soo jeediyeen sidii ay xal waara looga gaari lahaa go-aanada shirweynaha kow beelaha reer galmudug waxay si isla garteen in si nabdoon oo sharuub la-aan ah ay ku wada dhistaan dowlad goboleedka loo dhan yahay kuwaasoo kaasoo ku dhisan cadaalad iyo wada sinaan labo in dib u heshiinta galmudug lasii xoojiyo lana gaarsiiyo ilaa heerka ugu hooseeya ee deegaanada galmudug uuna dhaqanku door mug leh ka qaato saddex in dhisida dowlad goboleedka galmudug noqoto mid talo badan la geliyey oo turxaan baxsan kalsooni buuxda lagu wada qabo la wada leeyahay kuna dhisan shuruuc shuruuc saldhig looga dhigayo shareecada islaamka iyo dastuurka dalka afar in dowlad du-agaasinto fududaysana dhisida dowlad goboleedka galmudug loo dhan yahay si loo gaaro himilooyinka bulshada galmudug in khilaafaadka ka dhex jira bulshada galmudug wada degan ee la xiriira hanti iyo dhiig la ururiyo talo laga bixiyo xallintoodana lagu wareejiyo dowladda cusub ee galmudug loo dhisayo iyo dowladda federaalka lix in odayaasha dhaqanka beelaha galmudug laga saxo wixii khaladaad ah ee ka dhex jira toddoba in dowladda federaalka soomaaliya samayso oo habraacyo iyo shuruudo adag oo loo maro soo xulista xildhibaanada golaha wakiilada galmudug iyo doorasho doorashooyinka guddoonka golaha wakiilada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug haddana waxaan idin akrinayaa baaqa shirweynaha shirku wuxuu bulshada shirweynuhu wuxuu bulshada reer mudug ugu baaqayaa inay colaada joojiyaan si loo helo bulsho wada jirta oo nabad ku wada nool shirku wuxuu ku baaqay in degdeg looga saaro deegaanada galmudug argixisada weli ku dhex wari ku meegaadsan saddex inay dowladdu hirgeliso waxyaabaha ka dhiman ballanqaadkii nabadeynta iyo dib u dhiska deegaanada galmudug afar in dib oogis lagu sameeyo hanaankii lagu soo dhisay dowlad goboleedkii galmudug ee tub laba kun iyo shan iyo toban in lama saxo lama saxo wixii ka qaldamay afar in si degdega dowladda federaalka soomaaliya iyo saaxiibada caalamku ay ku dhaqaa ka qayb qaataan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee deegaanada galmudug sida dekeda hobyo wadooyinka garoomada diyaaradaha iyo goobaha adeegyada bulshada lix shirku wuxuu ku baaqayaa inay hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa caalamka ah ay degdeg deegaanada galmudug u soo gaarsiiyaan kaalmo bani aadamo toddoba in degdeg ay dowladda federaalka usoo dhisto guddiga farsamada maamul u samaynta ee dhismaha dowladda galmudugta cusub ugu dambeyn shirku wuxuu hoosta ka xaqiiqayaa in natiijooyinka laga gaaray qabashada shirweynaha dibheshiinta galmudug ay muhiim u yihiin soo afjaridda colaadihii iyo khilaafaadkii ka jiray reer galmudug dhexdooda iyo kalsooni ku abuurista bulshada ku wada nool deegaanada galmudug intaas haddaad ii golaasaan in yaro ducaha ee aamiinta iigu dara allow dadkayagu uu ahaado uliya diir allow degaankeena aan lagu shee allow aan dalkeena lagu sheegin lana degaan allow ciideennu allow dabeecadda ciideenna ay noqoto dahab allow waxna deeqa naga sii degmo iyo gobol allow dowladeenna noodaa dowladeenna daacadda oo allow kuwa aan doonaynin nabadda dabar ku qabo waa mahadsantii
adduunyadu horumartay adeegsha la food waay angudubdheeda la qabsay i t m ka iyo mastarkaarada ee i b s banka akaan ku furay i b s banka irid walba oo suranta adlay ku foofsay beesada ad oo isticmaalasa i t m ka iyo mastarkaarada i b s banka i b s banka inta la helay abaab badana dhammaaday oyo ku mid ayiin helkayse beesanka dira iyay walaha afjari iid hortiyewa la alaab malaysaday akaanka beesa inka jarta isticmaashanna ma ogooda helkii walmanka dira korka dhuunka shilayto inta iriida nool i b s banka akaan ku furay akaanka beesa ka jarta ini adakaashata ambo ilbirigsyaal gudaasho iyo helka ini beesan darta Ari-
waayahay dhugunsiyaalla qaybogedhaha barnaamijka kulanku warsaa ee samrayna barnaamijka wale baasaaray waan siin diraysaa dhugunsiyaalla anuu cabdirashiid axmed ibraahim arashka boy dhan- dhanka farsamada saaxiibkayga cabdinaasir ayaa imaamuday dhugunsiyaal wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac yaa weliba uu sahirayay shir maalmooge lahadhaafi uusuu ku dareeray magaalada muqdisho kaasi oo dhan ku hadalaya reedanfiirowka dastuurka dalka soomaaliya haddaba amee la dhammaystiri doona dastuurka kumeelgaarka ee dalka soomaaliya xukuumadda federaalka soomaaliya diyaaran tahay inay dastuurkan wal ku bedela iilidhugun sidaa wasiirka oo arrimo hoose marka hore faafaya oo kureedna weliba mirisay ku hadalee gudoomiyaha guddiga dastuurka soomaaliya horta shirku suucan buu noogu dhammaaday waa shir dib u eegis lagu samaynayay istaraatiijiyadii yani habka shaqada aan u qabanayno iyo muddada noo hadhay iyo waxa lanaga sugayo si wacan bay noogu dhammaatay waxaanu qorshayaal cadcad ka yeelanay wadatashiyadii dadka lala yeelan lahaa wadaxaajoodkii siyaasadeed ee lala geli lahaa maamul goboleedyada iyo qaybaha kala duwan iyo habkii annagoo aan u wada shaqayn lahayn waxaan rabaa in yar haddii aynu bal hadda dib u eegno taariikhda dastuurka ee soomaaliya waxaan isweydiiyey war soomaaliya dastuur way lahaan jirtay sidee bay ugu suurto gashay inay lixdankii rag iyo gabdho inaga aqoon yar gumaysi ka soo baxay lagaba yaabo nin waliba inuu miyi ku dhashay sidee bay dastuur intay u qorteen dal u noqdeen dimuqraadiyadan isugu xukumeen inana inagoo labada kun iyo sagaal iyo tobankii joogna aynu maanta dastuur qabyo ah ugu dhaqannaa arrimo saacidaya baa jira xilligaa dad gumaysi iska tuuray oo quluubtoodu dhan u wada jeedo oo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo siyaasiyiinta markaa jooga ay isku jahan yihiin bay ahaayeen waxaa kaloo jirtay dadka inta dastuurka fahamsanna waa yaray itaaliyaan iyo xoosha arrintaa ka warramean mar dhegaystay itaaliyaan iyo qolooyin baa la talinayo yimi si deg degaaba loo qoray loolanka iyo dareenka iyo tuhunka soomaali ku kala dhex jira wuu yaraa saasaa dastuurku inoogu hirgalay maanta waxaynu odhan karnaa itifaale kii oo kale bay soomaalidu hadda ka muuqda waana yar sababaynaya waxaad ogtihiin qaranjo bay nagu dhacay muddaa la kala baahsanaa waa la kala maqnaa haatan waxaad ogtihiin wiiggan dhammaaday oo keliya shirweyne ballaadhan ayaa wuxuu ka socday magaalada dhuusamareeb iyadoo mar kale lagu dooranayo halkaa dowlad galmudug ra-iisul wasaarihii baa tegey madaxweynihii baa shalay joogay sideed boqol lix boqol oo ergaa baa joogtay odayaal siyaasiyiin xildhibaanadii deegaanka waa arrin very positive ah oo mataqaanaa lagu cabiri karo dalku inuu horu socod yahay hadda aanu dib u socon ra-iisul wasaaraha qaranka soomaaliyeed wuxuu kaloo muddo joogay baydhaba xudur ilaa marka waa magaalooyin aan ra-iisul wasaare aada ugu badnaan jirin marka iyo hadda haddaad eegto huursho iyo balanballe iyo goormay ahayd markii u dambeysay ay arkeen ra-iisul wasaare soomaaliyeed oo u yimaada xudur iyo toban cishuu soo joogay shalayna deeqbixiyayaasha iyagoo uga warramaya xaaladuu soo arkay waxaa loo baahan yahy in la qabto puntland waxaa ka furnaa shir caalami ah oo lagaga hadlaya maalgashiga oo gaal iyo islaamba la isugu yimi marka waxaynu odhan karnaa hadda dalku dadaallo kala duwan oo fara badan ayaa ka socda wiigan gudihiisa waxaa shirbaa wuxuu ka dhacay adisababa ay isugu yimaadeen wasiirada maaliyadda ee soomaaliya oo lagu soo gunaanadayey barnaamijka masiiriga ee la yidhahdo s m p-ga waxaasoo dhammi way socdaan wada yacni wadahadallo iyo falgal iyo shaqaa socota laakiin shaqooyinkaa iyo dadaalkaa faraha badan xataa ta amniga laga wado weelkii lagu shubi lahaa hadhuubkii waxaa soo caanaa lagu shubi lahaa waa dastuurka wey haantii ama hadhuubkii haddii markaa aan kaa la soo mataqaanay dhammaystirin oo la soo culin oo la soo tulin oo aanu dhammaystirnayn daraalladeenna kalena waxaad moodaysaa in markaa ay xoogay nusqaan ku iman karto diboegisa dastuurku labadii kun ilaa iyo hadday socotay maalinba in baa la keenaya laakiin maantuu ugu dhow yahay halis baase jirta in dhicisnimo uu galo maalintii dhowidna waa idiin sheegay wuxuu iskama socon karaan broseska dib eegista dastuurku waxa iska socon karoo iska furan ma ahan karto marka waxaa inagu waajiba in arrintaa lasoo idlayo lasoo dhammaystiro innagoo og kana dheragsan miisaanka ay leedahay dastuurku waa waxa keliya u baahan in laga wada xaajoodo waxa intii sidii dictatorka aad qalin u qortaa dadka marsinaysa maaha wada hadal iyo wada xaajood iyo isu tanaasul iyo soomaali oo wada sawiran karta habka ay u noolaan doonto iyo qaran noocee bay wada lahaanaysaa ayaa loo baahanya marka wax furudna maaha oo maaha waxaad iska horranayso dastuurka muxuu dhammaan laayay dastuurku dad buu u baahan yahay marka u horraysa waxaanu ku boorinaynaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool gobollada dalka maamul goboleedyada in ay madaxdooda xildhibaanadooda golahooda shacabka ee xukuumadooda tale iyo tusmo ku soo kordhiyaan oo ay ku curiyaan fikir ah inay la yimaadaan dastuurka waxay ku dari lahaayeen sida waxyaabaha kaleba siyaasiyiinta breshur lagu saaro waana u galaabaynaa madaxda qaranka soomaaliyeed ama federal ha joogan ama meel kale dalabyo kaloo fara badan bay dadku ula tagaan waa yaryihiin dadka odhanaya war dastuur nooceed noo qoraysa dastuurka markaa muwaadin walba waxaa loo baahan yahay fahamkiisa iyo fikirkiisa inuu la wadaago barnaamijyada wartashiga aanu qaban doonno dowladdiisa iyo fikirkiisana uu wax ku kororsano macanuhu ma aha madaxweyneyaalunbaa isu imanaya oo iyaga keligood buu fikirku kuna dhammaada ka bilowma maaha macnuhu sidaa dastuurku waa wax qofka tuulada jooga ilaa iyo qofka wasaaradda dastuurka ka shaqeynay qofka guddiga ku jira ilaa madaxda qaranku sidaas loo rabo in si wadar ogola laysula meel dhigo waxaan kaloo rabaa inaan xuso in si quman oo hagaagsan aanu u wada shaqaynayno haddii aanu nahay saddexdii hay-adood beryaha qaar xilliyo la kala fikir duwanaa waaba jiri jirta oo taasina ay ragaadin jirta hawsha laakiin si quman baanu u wada shaqaynaa si wada jirana waanu u wada howlgelaynaa arrimaha wadatashiga iyaga waxaan rabaa in aan siyaabo kala duwan dadka ula wadaagno oo dadka horta aanu gaadhsiino maxaa dastuurkii u hadhay waxyaabaha u hadhay dastuurka waa waxyaaba masiiriya oo u baahan wada xaajood siyaasadeed hore saynu u sheegna waxaa ka mid a soomaaliya ma parliamentary system bay noqonaysaa mise presidential awoodo noocee bay kala qaybsanaysaa soomaaliya haddii doodaasi ay adkayd in la galo toban sanno ka hor maanta doodo la gelay baa jirta oo laleeyahay kalluunka saynu u qaybsanayna cadaaladeennu say noqonaysaa doorashadeennu say noqonaysaa hadda xilligan uu ugu munaasibsan yahay fursad maanta ka wanaagsan oo hore u jirta ma jirto waxaan rabnaa markaa ayaamaha soo socda inaannu idinla wadaagno inaannu gobollada tegi doonno inaannu la fadhiisan doonno xukuumadaha sharci dejinta iyo bulshada rayidkaaba inaannu qabsan doonno shir ballaadhan oo ay isugu imanayaan dastuurku wax wasaaradaha dastuurka iyo guddiyadanu ku kooban maaha waa arrin ka ballaadhan oo ka mugweynintaa wasaaradaha ay ka mid yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha ta cadaaladda ta maaliyadda oo cutubyo waaweyn oo ka mida dastuurka aragtiya ka leh kana shaqeeya maalin walba inaannu fursad iyo madal ay fikirkooda ku soo kordhiyaan u yagleelno ayaanu ku tali jirnaa marka isu wada keenno kabacdina ay madaxdu isu yimaadaan madaxda qaranka ay isu yimaadaan iyadoo wixii ay hoosta ka soo dhismeen oo ay dhammaystiran yihiin xag farsamo iyo xag cilmiba iyana ay si quman go-aan ka wada gaadhaan walaalayaalow waxaynu waxaan kaloo ummadda soomaaliyeed xasuusinayaa dastuurku waa inuu ahaado wax ka baxsan ama ka koreeya siyaasadahan dhowdhow ee ayaamahan taagan yacni waa waa qof walboo siyaasi wuxuu ka shaqeeyaa waxaa maalintaa taagan dastuurku laakiin waa wax berri iyo saa dambe iyo ummad ahaan iyo aayaheenna ka turjumaya marka in aragti fog oo dheer laga lahaado in aan dastuurka laysugu duurxulin dhexdiisa lagu wada shaqeeyo taasina waa talo aynu u soo jeedinayno dhammaan daneeyayaasha dastuurka ee soomaaliyeed
waxa weeye maantay runtii waa maalin weyn waa maalin aan isleeyahay muddadii ay labada sano iyo dheeraadka ahayd oo hawsha dibloogidda la soo wadayy yacni saddexda hay-adood ee dastuurku ay meel cad oo la og yahay inay wada keeneen haddana la og yahay meesha ay u socdaan ay hadda mar kale jeexdeen ujeeddada sidii walaashay baa u sheegtay ujeeddada shirkan waxay ahayd in lagu daraasadeeyo in dib loo eego in dib loo qiimeeyo muddadii labada sano ahayd oo la soo shaqaynayey iyo wixii la soo qabtay wixii qabsoomi waayey iyo caqabadaha jira in la iska warsado arrimahaas bay ahayd ilaahay fadligiis waxaan maanta odhan karnaa oon u sheegi karnaa ummadda soomaaliyeed inay tahay maalin guul ah oo dastuurkii soomaaliya muddada dheer ku soo dhex jiray oo laga hadlahayay inuu marahayo gebogebo haatanna muddadaas la shaqeeyey iyadoo caqabado kasta iyo culaysyo badan oo dhinac mid farsamo iyo mid maaliyadeed iyo mid muxuu aqoon intaba runtii iyadoo caqabadaasi ay jireen waxaa ilaahay fadligiisa in shan iyo tobankii cutub dastuurka oo ka koobnaa shan iyo tobankaa cutub in lasoo maaragtay afmeeray wixii u baahnaa arrimo farsamo u baahnaa haatanna ay u harsan tahay arrimaha wadaxaajoodka siyaasadeed iyo la tashiga arrimaha bulshada soomaaliyeed in lagala tashado marka mudanayaal iyo marwooyin arrintaasi mar haddii la arkay muddadii hadda soo socotay awal la qorsheeyey inay ahayd december laba kun iyo sagaal iyo tobanka in lasoo gebagabeeyo waxaa hadda la soo gaaray in la qiimayntii waxaa ka soo baxay in loo baahday in muddo lix bilooda ilaa bisha juun sida uu warmartiyeedka ka muuqday in maaragtay dib loo qaaday waxaana loogu qaada waxay ahayd hadda qaran baahi baa jirta qaranna hadduusan dastuur lahayn haddee qarannimadiisii ma ahan mid mid la ilaashan karo ama lagu taabi karo ama dal uu ku noqon karo ma jiraan marka arrintaas si loo dhammaystiro qodobada hadda harsan ee ah wadaxaajoodka siyaasadeed iyo la tashiga dadweynaha waxaa la rabaa muddadaas ilaa inta ay ku eg tahay december ee sanadkan in maaragtay waxaa lagu soo taliyey in lagu soo gebagabeeyo oo lagu soo afmeero madaxda waxaa laga codsanayaa kala duwan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba inay si gaara isaga xil saaraan maadaama dastuurka uu yahay midka kaliya horsuka ay ahaynaya in muddadaas roolka iyo kaalinta uga aadan in madaxda kala duwani ay ka qaataan arrintaas ayaanu runtii lagu boorinayaa waxaan kaloo rabaa inaan maanta halkan ka caddeeyo sidii horeba loo sheegay dastuurku waa mashruuc dastuurkaani mashruuc maana hadda soomaali baa leh waan insha allahu tacaala waana dhammaanahayaa waxaanan ka haybgelaynaa gacan inaan meel walbana gacan laga geysto
العامل جنرال فرنيجر arwada alaabgelyooga hafiise ii ido ee alla'aamin abshirsada iidoysada is aroosamadu waan istareeha arwadii liin oomanaayay inbadan unusugaani arwo alla'aamin jenaraal farneejar baydhowniinkoytay alaab wareeg wayka oombahi ilaa waliijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebadkee ba'arlaadan leenka aragna ariitii ada endhigtooba madii uloosee ismootiyoona haato iriti unku bahaanee obow obowdhay
waayahay dhugunsiyaalla guutaan wali baanta ka afmeera barnaamijka kulunku warsan oo nimadan sinkoya idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo barnaamijka waa kuwali baasaare waan siindiraysa dhugunsiyaalla anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka boya dhanka farsamada mada kudirta waliba imaa madaayaya saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow inta barnaamijkun barnaamij limada reedan kulamaana dhugunsiyaalla waa cabdirashiid rashka boya oo sinkutabow sidaasiyo amiig nabada asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu